mar kastaba taageerayaasha ka soo qaybgalaya cayaarahan khatartooda ayay wateen warkanina maaha waxa lala yaabo xeeldheerayaasha caafimaadka ayaa hore uga digay cayaartii ka dhacday gegida cayaaraha ee wembali oo london ku taalla ilaa afartan kun oo taageerayaasha kooxda kubadda cagta england ayaa ku sugnaa jarmalka taageerayaal kama ay iman laakiin dadka u dhashay dalkaasi ee ku nool britain ayaa soo xaadiray xaafadda uu ku yaalo garoonku waa meelaha xanuunka nooca delta ku badan yahay deegaanadaasi waxa kale oo ku badan dadka laga tirada badan yahay oo ay soomaalidu ku jirto taageerayaasha scotland waxaa loo ogolaa laba kun iyo lix boqol oo shatiga lagu galo garoonka ah sababo la xidhiidha xayiraada covid sagaal iyo toban laakiin kumanaan kun ayaa london usoo socdaalay iyaga oo ka dhaga adeygay dowladda scotland iyo maayarka magaalada london sadiiq khan oo uga digay ilaa ay haystaan meel ka fog garoonka oo ay cayaarta ku daawadaan inaanay iman xanuunka noocan delta ayaa ka faafis badan noocyadii hore ee covid sagaal iyo toban sida ay sheegeen dhakhaatiirta caafimaadka britain sidaasi waxaa iyaduna qabta dr samiira xasan oo ah dhakhtar soomaaliyeed oo ku takhasustay caafimaadka guud degana magaalada leesta ee dalkan britain beryihii ugu dambeeyey khaas ahaan wiigagii ugu dambeeyey bishii ugu dambeysay aad bay usoo kaceen nambarada intii maalin walba infectionada cusub covid ay ku dhacayso iyo inta dhakhtar ka soo galayso waxaana sababaysaa variantka cusub ama noocyada cusub covid oo la yirahdo delta variant ama indian variant aad ba looga warwarqabaa noocyada cusub covid ama variantka cusub loo yaqaan indian ama delta variant sababta oo ah way ka faafitaan badan tahay noocyada covid viruskan hore u arki jirnay marka waxay keenaysaa dad badan inay infectionka kala qaadaan midda labaad waxay keenaysaa dadka qaarkood inay aada ugu sii xanuunsadaan sidaan hore loogu arki jirin oo dhakhtarka loo dhigo laakiinse tallaalada aynu haysano fizer biontech oxford astrazeneca iyo nooca cusub oo la yirahdo johnson ama johnson and johnson aad bay u kicinayaan difaacooda oo kaa celinayaan vaariyantada noocyada aan ingiriiska maanta ku haysano ay ku jirto noocyadan haddeer laga baqsan yahay oo la yirahdo delta variant dr samiire xasan ayaa waxaa sidoo kale ka hadashay faa'iidada ay leeyihiin inay dadku qaataan labada tallaalba waxa aanay tidhi
laakiinse waxaa muhiima in la fahmo labada dows baa loo baahan yahay haddaad rabtid difaacaagu inuu aada kor u kacsanaado oo kaa celiyo noocyada covid variantska hadda ka jira wadanka u k waxaana la ogaaday inay tallaaladu kaa celinayaan cudurku inuu kugu sii xumaado ama in dhakhtarkaba lagu dhigo boqolkiiba labayo sagaashan maanta waxaynu maraynaa marxalad ee qof walba oo da-diisu ka weyn tahay sideed toban sannadood loogu yeeri karo ama xaq u leeyahay in tallaalka uu qaato covid marka fadlan haddii lagugu yeedho tallaalkaaga inaad ballan ka samaysatid fadlan qaata tallaalkiina si aad naftiina iyo qoyskiina iyo bulshadaba u badbaadisaan gelitaanka garoonka ayaa aad loo adkeeyey iyada oo dadka lagu xidhay inay xanuunka iska soo baadhaan oo ay caddeeyaan ama ay sitaan caddayn ah inay qaateen labada dhibcood ee tallaalka saddex kun sideed boqol iyo toddobiyo siddeetan kiis oo cusub ayaa arbacadii toddobaadkan laga helay mandaqada scotland afar qaybood marka laga dhiga kiisaskan la helay saddex ka mid ah waxaay ahaayeen dad da-doodu u dhaxayso labaatan jir ilaa iyo sagaal iyo soddon jir tobankii kiisbana sagaal ayaa rag ahaa waxaa batay dadka tagay cusbitaalada oo boqolkiiba afar iyo soddon ayay ahaayeen da-doodu kala duwan tahay cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london